sidaale webbug ogaal eego warnunnan ku aragaana xaqiiqada ku warramow adduunka afartiis geysa akhbaar walaayfadhiya idaal news ku xaqiiqsay dantii horumarka bulshada kanka dadaalow aan ku dayto degdeg ka booqoy websayte-ka idaala news com webka wararka xiiso leh iyo walidhii dhabtiyo ada ku helaasu idaala news com websayte inaynin badan ayna dhexdhexaade idaala news com warar ingiriisi af soomaali laakiinka bandhikow idaala news com warwalyaad ha ku aragta idaala news com ummadahoodanla seeta eta maama emayka eraa booqoy idaala news com
deegaanada amisom ay bannaynayso ee gobollada koonfur galbeed soomaaliya intaba waxaa horena ogala wareegay dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed haddana koonfurguduud baan la wareegnay barritoonana waxaa laga yaabaa deegaano ay joogaan inaan annagu kala wareegno marka aan xaqiijino in annagu aan ku filanno dabcan khalad yar baa dhacay talada lagula wareegay ciidamada qaranka soomaaliyeed iyo kuwa koonfur galbeed ay kula wareegeen deegaanka koonfurguduud shabeelow waa go'aan annagoo dhan aan wada gaarnay hase yeeshee intaa ciidamada amisom markii ay soo baxayeen kuwa qaranka iyo kuwa koonfur galbeed intaynan meesha gaarin baa khalad waxaa dhacay in nimankii gumaadka ummadda soomaaliyeed intay soo dhuumaalaystaan oday dhaqameedyo mid iyo laba ay meesha kala baxaan marka waa ka tacsiyeynaynaa waana ka xunnahay hase yeeshee marnaba ma moral jebinayso reer koonfur galbeed soomaaliya oday dhaqameed inta gurigiisa lagala baxay si gardaraa lagu dilay iyo nin dhallinyaro ah oo asagoo danihiisa khaaska iyo ummadda wax u qabanahay la dilaayay marnaba iyo haweenkeenna oo meelaha qaarkood ay dhibaata ugu geysteen marnaba moraaljab naguma keenayso inta dhibaato waa ka taxsiyeynayna laakiin